gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir mudane cali oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in la qabto doorasho qof iyo cod ah ayaa tilmaamay in ka degmo ahaan ay u diyaargaroobeen qabashada doorasho qof iyo cod ah asigoona qeybaha kala duwan ee bulshada ah kaga mahad celiyey doorka ay ka qaataan horumarinta degmada iyo bilic soo celinta waxaan jidaynaynaa inaan doorasho ku qabsanno waddooyinkaan dhisannay oo aan codkanaga ku ridno oo aan nidhaahno codkanagaa ku cilbaxaynaa waxaa noo diidayay yihiin bal cidda noo diidayay taa haddaan idin tusno toban kun oo qof labaatan kun oo qof aan meel ay isugu yimaadeen garoommadii sboortiskiina saad aragtaan magaaladan uga shaqaynaayo waxa diidaayo inay cod ku qabsadaan cidee waayo waxaan kaloo rabaa inaan aan caawa ammaantayda aan aada ugu soo jeediyo gabdhaha iyo hooyooyinka ayagu maalin iyo habeenba u taagan inay nadiifiyaan degmadan sababta haddii dadka aan mudnayn aan loo mahad celin waxaa nooga imaanaysa waa dhibaato afurkan gabdhahaas aada aa qalbigii ula jiraa siddeed saac habeennimo iyo duhur iyo subax ayay xaaqaan degmooyin degmadahooda dariiq kastay taagan yihiin wax xaquuqa ma lahan haddana qof kasta ay igu horeysa annagaana nadiifsannay nin hotel jiifa nooma nadiifiy ninka rabaa inuu dalka soomaaliya xakumo haddana rabo magaaladan inuu suurad xumeeyo haddeena hotel waddan shisheeyaha jiifo oo kambayn uga jira waxaan leenahay walaalow magaaladaanaan kuu dhisinay haddaad rabto inaad xakunto adoon dadka dhihin waa baaba-een adoon dadka dhihin waa lagu kala tegay adoon dhihin baalka la yidhaahdo maxay ay too dhibaataa ka jirta imaw shacabka iyo maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa wado dadaalo ay ugu diyaargaroobayaan qabashada doorasho qof iyo coda